Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa lagu qabtay kulanka wadatashiga diyaarinta istiraatiijiyadda bahda cadaaladda Soomaaliya kaas oo ujeedadiisu tahay in la helo aragtiyo ku aadan horumarinta nidaamka cadaaladda si istiraatiijiyadda cusub ay uga turjunto baahiyaha iyo talooyinka bulshada lana hubiyo in nidaamka cadaaladda uu noqdo mid hufan oo loo wada dhan yahay daafurka kulanka waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee Jubbaland wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland mas-uuliyiin ka socday bahda cadaaladda dowladda dhexe Soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kaafiya Cabdulaahi Naaleeyo oo ka socotay wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kulanka ka hadashay ayaa sheegtay in istiraatiijiyadda bahda cadaaladda ay tahay mid lagu horumarinayo cadaaladda dalka
sidaa ognahay istiraatiijiyadda bahda cadaaladda qoritaankeedii waxaa soo bilaabay sanadkii hore shirka u horreeyay waxay ahayd shir madaxa loo qabtay oo laysku afgartay oo wasiirada iyo xeeraalayaasha iyo guddoomiye maxkamaddaas iyo asluubtaba ay nala joogeen wejiga koowaad consultationadii ama latashiga dadweynaha kismaayo way ku jirtay meelaha aan tagnay xamar gobolada dhan waa lasoo tegey xoogaa soo baxday markii xogtii lasoo qaado gobolada dhan la tegey xogtii waxaa kasoo baxay baahiyo iyo caqabado iyo waxyaabaha la haysta iyo waxyaabaha la haysan su-aalihii markii hore oo dadka la weydiin jiray ama daraska aan ku sameynaynay waxaa kow ka ahaay cadaaladda markaan joogno maxaa haysanaa oo hadda aan resource ahaan ama dhaqaale ahaan ama human resource ama wax aa haysano iyo maxaanaa haysan haddaa cadaaladda nahay soomaaliya oo dhan oo naga maqan iyo cadaaladda dhexdeeda iyo cadaaladda dadweynaha iyo cadaaladii dadka cadaaladda ka shaqeeya oo ama hadday ahaan lahayd eldaska ama culummada wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland cabdiweli xuseen jaamac iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ee jubbaland garyaqaan cabdishakuur sheekh axmed rashiida ayaa dhankooda si wada jira uga hadlay muhiimadda shirkani uu leeyahay aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ka hadlayno cadaaladii innagu aynu isku maamuli lahayn ku noolaan lahayn qof kasta oo adduunka joogana cadaalad buu u baahan yahay marka aad baan u bogaadinayaa ciddii ka soo shaqaysay ama dowladda federaalka ha noqoto qaybaheeda kala gedisan maamul goboleedka ha noqoto howlwadeenada ka shaqaynaya ha noqoto aad baan u bogaadinayaa maanta waxaynu isugu nimid arrin muhima shirka iyo isu imaatinkeesana qiimaha waxaa u yeelaa mowduuca uu xambaarsan yahay macnaha uu leeyahay yaa shirka iyo isu imaatinka macnihiisa ka qayb qaata waxaan isugu nimid maanta qorshaynta cadaaladda iyo ruux kastoo innaga inaga midoo soomaaliyahi inuu ka qayb qaato caqli iyo maan iyo garashaba in cadaaladda soomaaliya ee la qorshaynayaay nooca ay defi noqon doonta iyo waxa iyadoo lagu xisaabtamahayo intaa la sheegay ee resourceka ah ee berri saan noqon doono ruux kastaba oo caqligiisa iyo maankiisa uu ku dara waxa loo baahan yahay ee kaalmayn kara cadaaladda guud shirkan laga daafuray magaalada kismaayo ee looga hadlayay diyaarinta istiraatiijiyadda cadaaladda ayaa daba socda shirar ay wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya horey ugu soo qabatay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya